asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dalsan guddiga a ka tirsanaya waxaa waaye guddiga amniga iyo difaaca aqalka sare guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo difaaca aqalka sare
waaya waxaad faahfaahin naga siisaa ee arrimaha ammaanka marka laga hadlayo ee ciidanka xasilinta ayaa si rasmi a ula wareegay ammaanka magaalada muqdisho waxaana laga saaray ciidanka nabad sugidda ee ka caqalka sare ahaan iyo ka guddi amni ahaan sideed u aragtaa
wallahi wa wax aada u fiican waxaa la raadinayo waa amni magaalada muqdisho amnigeed aada iyo aaday u degan tahay dowladda iyo wasaaradda amniga si fiican ay ugu shaqaysay marka ciidamada xasilintana waa aada iyo aaday u adkeynaya amniga magaalada muqdisho
waaya sida aad la socoto ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka taagnaa isqaqabsi dhinaca hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka halka labadii ku-xigeen xilkii laga shaqo joojin lagu sameeyey baarlamaanka maalintii shalay waxa ay aqalka sare iyo kan aqalka hoose labaduba waxa ay ka hadlayeen ama ay kulamo gooni gooniya la yeelanayeen labada mas-uul ee xilka laga joojiyey ama shaqada laga joojiyey go-aan oo ay qaadan doontaan
wallahi macnaa isheeg dowladda horta macnaa soomaaliya waxay leedahay dowlad waxaa xakuma madaxweyne marka arrimahaas macnaa isheeg wax hadda oo problem iyo wax weyn ma laha haddii ay macnaa isheeg wax jiraan koleto macnaa isheeg dowladda xali doonto wax barbleme arrintaas jirta malaha waan gartay marka ka guddi ahaan aqalka sare ahaan laftirkiina saameyn soo idinkuma yeelanaysa arrintaa haddii aan wax laga qaban
wallahi macnaa wax hadda oo saameyn gooni ay qofku yeelanaysa ama aqalka sare gooni ay ugu yeelanaysa ma jirto marka dowladda annaga waxaan soo doorana madaxweyne madaxweynahan dowladda xukumo annagana waa ku kalsoonnahay wax dhibaata iyo barblem annaga aan ku qabno ma laha marka wixii oo go-aan ay dowladda gaarto koleto waxa annaga ay nala tahay wax fiican inay tahay
waan gartay marka ciidamadii nabad sugidda waxaa laga joojiyey shaqadii ay ka wadeen magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa lagu wareejiyey ciidanka xasilinta sideed u aragtaan ka gudi ahaan iyo ka baarlamaan ahaan laftirkiina ciidamada xasilinta iyo ciidamada nabad sugidda waa waa isla dawladdii laba dawlad ma kala ahayn marka ciidamada macnaa qaarna shaqada macnaa iisheeg shaqada markaas ay wadaan meesha ay ka wadaan waa laga soo qaadi karaa ciidan kalena waa la geyn karaa wax barblem ee taas ay leedahay mal ciidan
waayahay arrimaha ammaanka ee sida aada la socoto gudoomiyii ku-xigeenkii guddiga amniga ee baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ad ka mid tahay nin dhalinyarana waa tahayo arrimaha ammaanka magaalada muqdisho maalmihii ugu dambeeyey siyaasiyiinta waxa ay sheegeen in ciidanka oo isbedelada lagu sameynayo arrimo siyaasadeed ay yihiin isla maraxantaasna aan waxba kasoo kordhin karin isbedelada lagu sameeyey taa ma aaminsan tahay adigoo guddigii baarlamaanka aad tahay aqalka sare
marka horta waa laga fiican yahay in macnaa ii sheege wax walba in la siyaasadeeyo ciidamada waxay le wuxuu leeyahay taliye wasaaradda amnigaa shaqeyso wasaaradda difaaca shaqeyso marka in macnaa ii sheegay ciidan meel laga bedelo ciidan la geeyo hadda wax weyn dadka inay ka dhigaan sax maaha sababtoo ah ciidanka maalin walba waa lakala bedelaa maalin walba meelaa la geeyaa taas ciidan waayo waxay leeyihiin taliyo deganaansi iyo dowladnimada taasay ku dhisan tahay dowladnimadaa ku dhisanba
waaya marka markaan usoo laabano ee dhinaca kale baarlamaanka aqalka sare maalmihii ugu dambeeyey laftirkiisa waxa uu ku hoolanaa dhinaca qalabeynta ama dhinaca arrimaha ciidanka adiguna amnigii ayaad mas-uul ugu tahay baarlamaanka aqalka sare waa guddoomiye ku-xigeen baa tahay qorshaha isbedelada loogu sameynayo ciidamada saameyn intee la eg ay ku yeelan karaan bulshada soomaaliyeed iyo xirnaashaha wadooyinka qaarkood oo weli aan la furin
horta dowladda kan xildhibaanka iyo macnaa isheeg iyo dowladda dadka ugu weyn dhammaan waxay ka wada shaqeeyaan amniga dhammaan waa isku garab shacabka soomaaliyana waa macnaa waxaa jirta dowlad ayagana waxay sugayaan dowladdood wadadan madaxweynaha wuxuu amray in la furo marka mar allaal mar walba taliyayaasha ciidamada waxay sameynayaan wax ay u arkaan shacabka inay ku badbaadayaan
marka ka aqalka sare ahaan shacbigaad matashaa maamul goboleedyadana waad matashaa dhinaca kale waxaa xirnaashaha wadooyinka dhinaca shacabka marka laga hadlayo waxaad moodaa in xildhibaanada aysan qiimo buurin sidaa u siinin oo ay ku mashquulaan arrimo siyaasadeed iyo mooshiin la keena sooma haynin xilkii laidin doortay oo la rabay inaad ka hadashaan shacabigii oo wadooyinka laga xirayo dhibaatooyinka ay la kulmayaan hooyadii oo foolanayso oo gaadiidkii aan wadada mari karin soo taa ma joogin inaad ka hadashaan
wallaahi dawladdan oo hadda la doortay dawladda waxaa la dhahaa dawladda shacabka wax oo macnaa ii sheeg oo shacabka cid loo dhibaataynaysa cid ogolaanaysa male anaga dhan waxaa uga shaqeynaa shacabka marka macnaa i ma marmar wadada waa la iska xiri karaa sababtoo ah markii la fiiriyo amniga waxa la ilaalinayo shacabka waaye waxa la ilaalinayo qaraxyada waaye waxa waxa la ilaalinayo dhibaatada ku dhacaysa shacabka waaye baabuurta la celiya baabuurta shacabka maaha baabuurta laga shakiyaa la celiyaa ciidamada ammaanka dadka aaday u soo dhageystaan shacabka aaday u ilaaliyaan xamar waxaa lasoo mari waa la ogyahay adduunyada ilaahay in lagu mahadiyaa la rabaa xamar waxaa lasoo mari dadka in wadooyinka lagu dilaa lasoo mari marka in macnaa oo dawladoodii dadka uu taagan tahay wasaarihii uu taagan yahay madaxweynaha uu taagan yahay baarlamaankii dhammaantood shacabka aadaa loo wada ilaaliyaa wax dhibaato maanta shacabka ay qabaan malaal waa dhici kartaa dadka qaar oo ay soo adeegsanayaan siyaasiyiin rabaan in dawladda ay dhibaateeyaan marka waa iska dhici kartaa laakiin wax dhibaato had shacabka qaba oo ay qabaan malaha sababtoo magaalada annagaa marna maalin walba wadooyinka waa furan yihiin wax dhibaato iyo barbalem iyo culeys weyn jir male
waya daban adiga askarigaa kula socdo hylokis ama gaadiid kale ee baruuf aad wadataa sidaas ayaad wadada ku mari kartaa miyaadan arkaynin wadooyinka qaar oo weli xirin oo shacbiga oo ku dhibaatoobaya meelaha qaar oo gaadiidka rayidka aan mari karin dadka rayidka
sax waaye macnaa ii sheega askari inuu ila socdo waa laga yaabaa sometimes anoo baabuur yar gacantayda ku wataa waxaa ku maraa magaalada wax dhibaata iyo askari i dhibaateeyna ma arkin weliba dhikaarkaagaa tusaysaa askariga macnaha askariga meesha wuxuu u joogaa shacabka inuu badbaadiyo u joogaa askariga in loo in loo garaabaa fiican sababtoo ah afar iyo labaatan saac habeenkiina qabowaa ku dhaco maalintiina qoraxa ku dhacda askariga in loo garaabo dhibaatada asiga haysata in loo garaabaa fiican shacabka soomaaliya ciidankood amniga inay gacmaha qabsadaan in ay u naxaanaa fiican
way waya mararka qaar waxaad ka hadashaan arrimo siyaasi ah ama siyaasi iyo madaxda xilligaas ee wadanka uga sarreysa haddii ay isqabsadaan durbadiiba gudi habeel baan ka tirsanahay arrintan ilama wanaagsana madaxda madaxweynaha qaldan ama siyaasiga qaldan durbadayba waa tirahdaan maxaad uga hadli la-dihiin xirinaashaha wadooyinka iyo dhibanayaasha shacbiga ah ee xilligan dhanka ammaanka walwalka ka qaba
annaga waxaa annaga waxaa ognahay hadda wadda xiran oo la sheegayo ma laha macnaha ii sheegay waddooyinka inta badan way furan yihiin marka shacabka wax dhibaato oo weyn hadda ay qabaan ma laha shacabka mar walba waxaa ka hadlo madaxweynaha waxaa ka hadlo ra-iisul wasaaraha waxaa ka hadlo baarlamaanka intiisa badan marka shacabka waa mas-uuliyiintooda mar walba u hadlayo wax dhibaato iyo barbalem shacabka ay qabaan ma laha laakiin aniga waxaa qabaa baasha inaan macnaa ii sheeg mar walba xumaanta aan laga fiirino samaanta in laga fiiriyo haddii waddada la xira xataa in la fiiriyo macnaa ii sheegay waddada wax loo xiri in la ilaalino shacabka dhibaatada iyo barbalemka kusoo socda in la ilaalino in la fiiriyaa fiican
waaya ugu dambeyntii waxaad matalaysaan xildhibaan senator xuseen xaaji waxaad matashaan dowlad goboleedyada dalka markaad tihiin xubnaha aqalka sare dowladda federaalkaad uga jirtaan haddii aan qaldanayn dhinaca kale maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay khilaafka u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka soomaaliya oo siiba ra-iisul wasaare xasan cali khayre xukuumaddiisa la sheegayo in adaadis fara badan ay ku hayso madaxda maamul goboleedyada dalka ka aqalka sare ahaan idinka maadaama aad matalaysaan maamul goboleedyada dalka ma ka hadasheen arrintaasi haddii aad ka hadasheen maxaa idinkaga soo baxay
horta macnaha adduunyada wax khiyaali in laiska sheega iyo macnaha wax oo iska macnaha waxyaalaha shaahi lagu cabo in la sheega waa laga fiican yahay fadhikudiririda marka hadda annaga waxaa arkayno dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waa dad gacmaha ishaysto waa dad wada shaqeynayo raba shacabkood iyo dadkood iyo dalkood inay badbaadiyaan dhammaantood waa hagaag dhugunsidayaalkaas waliba hay guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga qaranka ee baarlamaanka caqalka sare ee dowladda federaalka soomaaliya oo qadka taleefonkii idaacadda warsan uu suga rooga magaalada muqdisho si toosa idinkuku warmay mudane eedaa mahadsanta